xildhibaanada golaha deegaanka degmada gabiley ayaa maanta kalfadhigoodii caadiga ahaa kaga dooday mooshinna ay ka mid ahaayeen biyaha iyo weliba debdemiska mooshinada lagaga doodayay maanta ayaa ku gabagaboobay khilaaf adag oo gacanka hadal ka gaadhay xildhibaanada diidanaa mooshinka oo telefishinka eriya wax ka weydiiyey arrimahaasi ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa marka koowaad waxaanu leenahay maadaama dakhligeennii kordhay guddoomiye miisaaniyaddii soo celi si aanu debdemiska iyo baahiyaadka culus eenu awoodda hore ugu weynay ee degmada gabiley ka jira aanu wax ugaga qabanno waa in miisaaniyaddii naloo soo celiya baan leenahay maayarkuna wuxuu diiday miisaaniyadda soo celin maaye anigoo kharash iyo fasaxa wax ku sameeyey buuri qodobkaasaan isku diidanay waxaa kaloo aanu dalbanaynaa in hanti dhawr si rasmiya loo soo geliyo dowladda hoose hanti dhawrka dowladda hoose la soo gelinayaana uu noqdo kii hore marna shaqada qaba la odhan jiray marna joog marna dhaqaaq la odhan jiray inaanu noqonayn inuu noqdo hanti dhawr wax ka soo baxaan wakaaladda biyaha way baadheen iminka musuq maasuqii ka dhacay waxba jawaab kamay soo saarin iscasilaad buu soo gudbiyey maareeyihii biyuhu markay hanti dhawrku soo galeen meesha iscasilaaddii ka bacdi ayuu maayarku xidhay dabadeed hanti dhawrkiina jawaab weli may soo saarin oo wax jawaaba kama hayno maareeyihiina sidii isku caslay buu shaqadii uga tegey maayarkuna haddana wuxuu yidhi maareeye kalaan magacaabay ilaahay baan idinku dhaariyey magaaladii gabriina way biyalaaday tobankaa cisho iminka ugu dambeeyey maareeyihii horena wuu iscasilay ku dambana waan magacaabay buuna yidhi kan dambiyo kii hore maxay ku kala duwanaan doonaan waxaanu doonaynaa inay hanti dhowrku wixii ay qabtaan soo saaraan ay caddeeyaan waxaanu madaxweynaha ka codsanaynaa mudane muuse biixi cabdi madaxweyne waxaynu isku ogeynay inaynu musuq maasuqa la dagaalanno waanaanu kaaga fadhinaa inaynu musuqmaasuqa la dagaalanno madaxweyne maanta waxaa ka dhacay golaha gudihiisa wax aanan filayn aanan eegayn oo u guba oo intii golaha aan ku jirnay aanan hore una arag una maqal xitaa nin qayrkii loo xudow soo qoysa adaguna marka maanta xildhibaan laydhaa fikirkiisii ka hadlay askarta ha saarto oo askartu meesha dhexdeeda kula dhex dagaalamaysay berrina mid kastaba way ku dhacaysaa waxaan leenay maanta qalad aad iyo aad u weyn baa dhacay debdemiska gobolkoo dhan baa u baahan in hantida aanu hayno o dhan debdemiska la geliyo diyaar baanu nahay laakiin sistamka qaldan ee wax loo magacaabayo ee wax loo yeena shaqaalinayo dee ma ogulin afar iyo toban xubnood baa la soo qortay oo aan u arki karo beersanaan shaksi ahaan anigu inay meel kaliyaata yihiin oo isagu uu yahay hormoodkiisa halkaa ku celib waxaad leedahay waa isku reer keliya exactly xildhibaanada golaha deegaanku nin kastaaba beel buu ka soo jeedaa ma haddii beelbeel wax lagu qaybinayo mise haddii shaksigaa xilka hayaa uu xaafadooda oo keliya tuu qorayo dee ma ogolin waxa weye maanta xaaladda biyaha gebile ay marayaan xaalad maayarka gebile lagu hadlayn kara maaha golahu maanta laga bilaabo ku eegi maaya aamiin gebile biyaheeda tallaabaan ka qaadi doonaa waxbaan ka qaban doonaa waxa weeye musuq maasuqa ka dhacay iyo kolba maareeyaha la magacaabanayo la xidhayo ee sirta meesha qari la leeyahay hadduu ilaa yidhaahdo waxbaan ka qaban doonaa hadduu ilaa yidhaahdo golaha deegaanka maanta waxaa ka dhacday in xildhibaano golaha ka mida oo fikir soo jeediya askari iyo qoryo loo adeegsaday taasina ay tahay tii laga dagaalamay midda labaad maayarkaygu wuxuu ahaa ninkii ugu dhaarta badnaaye kitaabkii ka qarsoomay waa qodob qodobka labaad maanta annaga ubadkayagii iyo carruurtayadii debdemiska u baahan yihiin saddex bilood laba bilood iyo lix iyo siddeed iyo toban cishaa maanta wajaale ka soo wareegtay gubashadeedii maxaan ku dhahdaa miisaaniyaddaanu ansixinina bil bay naga sii maqan tahay marka hadduu maayarkaygu leeyahay habeenkaa maan riyoona maantaan riyooday horaa loo soo jeediyey golahaa soo jeediyey waa lagaga hadlay maalintaa uu ka hadli waayey marka horta waxaa alxamdulilaahi mar haddii madaxweynihii gobolkuna maanta imanayo horta waa alxamdulillah ninkii shaqada garanayay uu imanayo maxamed amiin kitaabku wuxuu ka joojin waayey lacagta bayroolkae la cashuuriyo wasaaradda maaliyaddu leedahay guddidii dhaqaalee wasaaradda maaliyadduna shalay halkan wuu yimid dhugmantii buu qaatay bayroolka shaqaalaha lacagtii laga cashuuray masaakiintuu qaatay maxamed amiin waanay imanaysaa iyadoo qorana way taallaa wasaaraddan biyahana isaga ka maareeya oo iyadana lacagta ku maqani oo ay dul taallaa markaa waxaan leeyahay ummaddu ha ogaato wixii biyaha ka qalloocday iyo wixii golaha ka qalloocday inuu maxamed amiin ka mas-uuliyo mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan leh aad noogu soo dirto hanti dhow si loo arag dadka loo kala hufo loo kala garto ninka wanaagsan iyo ninka tugaadii lama kala garanaya maanta ninkii wanaagsanaa iyo ninkii tuugii si kastaba ha haatee magaalada gebile ayaa toddobaadadii ugu dambeeyey ka cabanayey biyo la'aan baahsan oo saamaysay gebi ahaanba nolosha dadka reer gebiley arrintani oo ku soo beegmaysa xilli ay wakaaladda biyaha gebiley ay iska casileen maareeyihii hore ee wakaaladaasi iyo ku-xigeenkiisiiba marka ay xildhibaanada golaha degaanka ee degmada gebiley mayarka magaaladaasi ku codsadeen inuu hor keeno golaha degaanka ee degmadaasi waa siciid nuux kibaar siciid madoobe telefishinka caalamiga ee eryal magaalada gebiley